bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo shan iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee ghaswat laxsaab safxada laba boqol iyo lix iyo lixdan dabcadan ugu dambeysa ee uu ka dardaarmay mu-alifkii kitaabkan qoray uu yidhi taas oo keliyeeta ayaa sharci ah wixii aan iyada ahayna waa booli saasuu yidhi saasuu ka dardaarmay wayna ku saxiixiisa ayaa ku yaalla inuu saas yidhi walow balaqad haddii ay gaadhi lahayd haadihi tan al axsaabu ee huwanta ah walmuxasabatu ee isa soo bahaysatay iyo waljunuudu ciidamadani haddii ay soo gaadhi lahayd ciidamadii almujanadati ee lasoo qortay ee ciidan ahaan loo soo qortay ilaa aswaari almadiinati magaalada madiina oodeeda hadday soo gaadhi lahayd oodana reer miyiga isku ooda magaaladana waxaa lagu oodaa derbi derbiga hadday soo gaadhi lahayd baktatan si lama filaan hadday kusoo gaadhi lahayd la kaanat waxay ahaan lahayd acdama mid ka weynan badan khataran khatar ahaan calaa kayaani lmuslimiina muslimiinta jiritaankooda dhanba ay khadkar ku tahay waxay ka weynaan lahayd mimaa wixii yuqaasu la qiyaasi karo wax la malawaali karo xataa way ka weynaan lahayd wa rubamaa waxaa laga yaabi lahaa tabluqu inay arrintu gaadho ila isti'saali shafca xididka ama asalka ama jiridda in la soo siibo isti'saal waa soo siibid ama soo rujin wax la soo rujiyey weliba rujinta ayaa fiican geedka xididkiisa ama xididkiisa markii laysla soo rujiyo asalkuna waa shay waliba meesha uu ku taagan yahay ilaa isti'saali sha'fati asalka iyoiyo xididka jiridda xataa maaha xididka inay soo siibaan iyo wa ibaadati alkhadraa'i cagaarka oo dhan oo nolosha ah cagaarku waa nolosha ah inay inay baabi'iyaan oy tirtiraan oy dabar gooyaan walaakinahaa sa-aatee qiyaadat almadiinati magaalada madiina hoggaankeedii oo rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam iyo kibaaru saxaaba kaanad hoggaankaasi waxay ahayd qiyaadatan hoggaan mutayaqidatan oo feejigan lam tasal kama zuulin oo kama kama zuulin oo iskama bedelin oo waxay ku sugnayd saasunbaa laga wadaay waadicatan mid ku haysa anaamilahaa faraheeda foodeeda calal curuuqi xididadii ayay ku haysay curuuqdii annaabidati ee boodaysay meeshan marka aada joogto horta aan sii wadno taasoo tatajasasu qiyaasaysa tatajasadu tatajasasu dheh tatajasasu qiyaasaysa adduruufa xaaladaha qiyaasaysa marka lam tazal waadicatan calaa anaamilihaa lam tazal waadicatan anaamilahaa cala alcuruuqi naabidati tatajasasu adduruufa intaasi waa isticaaro yaa laga wadaa isticaaro isticaarana waxaa la yidhaaha waxay soo gelaysaa baabka dhan ee almajaaz la yidhaahdo oo kelmadda asalkii hore ee loo dejiyey asalkii luqada loo dejiyey wax aan ahayn baa loo jeedaa masalan kelimatu lasad ama libaax waxaa loo dejiyey xayawaan macruuf ahoo la yaqaano macnaha asalkii kaa weeye laakiin haddii nin libaax la yidhaahdo ma waxaa loo jeedaa asalkii horaa loo jeedaa nin nin miyaa libaax noqonaya maya marka waxaa la waxay ka bilaabataa ninkani waa libaaxna maxaa lagu yaqa lagu yaqaan geesinimo ninkani waa geesi sida libaaxa oo kale hada arajulu shujaacun kalasadi sida libaaxa oo kale marka tashbiih baa la yidhaha waa iska waa iska sahlan tahay laakiin haddii la yidhaahdo fulaan asadun ama ra-aytu lsada fi lbeyti ama ra-aytu lsada fi lxamaami libaax baan waxaan ku arkay isagoo qubaysanaya oo masqusha ku jira taasoo kale isticaaro ayaa la yidhaha isticaaro ayaa la yidhaha hadda isticaaraduna waa tashbiihi oo la gooyey xarfu tashbiihi baa la gooyey xarafkii kal asadi oo mithla alasadi baa la gooyey markaa markaasaa waxaa la keenay waxa la yidhaahdo qariina oo tasrifuhu can ilmacna alasli inaan kii hore oo libaaxa aan loo jeedin wax meesha ka saarayaa lala yimaadaa oo lagu daraa oo waxaa ka mid a libaax dee masquul ma galo oo ma qubaysto waa inuu wax kale yahay marka waxaa loo jeedaa nin geesi ah waana inuu xidhiidh ka dhexeeyo almushabahu walmushabahu bihi ka wax loo ekaysiinayo iyo maaragtay ka loo ekaanayo labadana hadda ninka iyo ninka libaaxa geesinimaa ka dhexaysa taas waa cilmi dhan oo jaamacada looga soo baxo oo maaragtay loo xaraysto oo cilmulbayaan la yidhaahdo oo cilmulbalaaqa laakiin kitaabkii baan ka baxaynin si aan yeelama naqaamo inaan mar walba isu xusuusino marka tan waxaa lagu shabahayaa dadka dhakhaatiirta iyo caafimaad ka shaqeeya waad aragteenoo waxay qiyaasaan wadnaha garaaciisa albals baa la yidhaha bals bals wadnaha garaaciisa marka halkaas suulka gacanta suulka meel ku aadan baa waxaa la saaraa afartaa farood foodooda ayaa saas ay u saaraan markaasaa waxay taabanayaan xidid dhaqaaqaya xidid boodaya dhag dhag dhahaya xididkaas boodaya waxaa laga qiyaasayaa wadnaha garaaciisu bal intuu leegyahay wadnaha garaaciisu xoogga uu leeyahay wadnaha garaaciisu inuu mid nadaamsan yahay iyo mid aan nadaamsanayn inuu yahay waxyaabo badan oo macluumaada ayaa laga ogaadaa marka tii baa lagu shabahayaa la socodka qotada dheer ee lala soconayo la qiyaasayo xaaladda dagaal iyo xaaladda colaadeed iyo ciidamadan iyo diyaargarowga iyo waxaasoo dhan ba waxaa lagu shabahayaa dhakhtar farihiisa saaray ee xididkaa boodaya marka waa tashbiihaasun waa isticaaradaas kaanad waxay ahayd qiyaadatan hoggaan bay ahaydoo mutayaqidatan feejigan ama feejigan ama fiidhoon oo lam tasal aan haba yaraatee iska bedelaynin waadicatan inay tahay mid ku haysa oo saaraysa anaamilaha faraheeda foodeeda cala alcuruuqi annaabida xididada boodaya tatajasasu iyadoo u qiyaasaysa adduruufa duruufta sida dhakhtarkuba u qiyaasayo xaaladda wadnaha ee qofkan bukaanka ah waqad wa tuqadiru iyada oo qiyaasaysa haddana oo miisaamaysa tuqadiru iyadoo qiyaasi oo miisaamaysa maa wixii yatamakhadu ka dhalan kara wax alla wixii ka dhalan kara can majraaha duruuftan iyo xaaladani meeshay u socoto meeshay u socota maxaa ka dhalanaya hadday xaggaa u socoto midhaha ka dhalanaya natiijadu maxay tahay xaggaa kale hadday aado maxaa noqon natiijadu maxay tahay haddaan guulaysano maxay tahay haddii lanaga guulaysto maxay tahay waxaasoo dhan ee ayay miisaamaysay falam takad ma ayna simin ma sigin tataxaraku inay ka soo dhaqaaqdo tataxaraku inay soo dhaqaaqdo haadihi ljuyuushu ciidamadani can mawaadicaha meelihii ay ka timid inay ka soo dhaqaaqdo ma aynan sigin xataa naqalad ilaa ay soo gaadhsiiso istikhbaaraatu lmadiinati sirdoonkii madiinaay ilaa qiyaadatiha hoggaankeeda oo rasuulka ah iyo kibaaru saxaaba ah oo fiiha magaalada madiine ku sugan inay soo gaadhsiiso bi haada zaxfi ciidankan soo gurguranaya al khatiiri ee khatarta badan yacni waxa gurguuranaya ma gurguuranayaane wuxuu markay tirada ka bataan yaa waxaa la yidhaha way soo gurguurteen wasaaraca wuxuu ku dhaqsaday uu si degdega u qabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu u qabtay oo uu ku degdegay ilaa caqli ilaa caqdi majlisin fadhi degdega inuu qabto istishaariyin oo laga tashanayo aclaa oo sare oo ay kasoo qayb galeen kibaaru saxaaba asxaabta hogaamiyaashoodii sare fadhigaasoo tanaawala uu soo qaaday rasuulku wuxuu soo qaaday bay leedahay arrinta uu soo qaaday ee ajandada hal ajando unbay lahayd micnihii marka shir la isugu yimaado shirku ajando laga hadla ayuu leeyahay ajandaha laga hadlayay waa kan ama mowduucna waa la yidhaha mowduuc ama ajanda ajanda waa af laatiin hadda laakiin luqad kasta ayay gashay tanaawala wuxuu soo qaaday rasuulku uu meesha miiska soo saaray fiihi fadhigaas mowduuca khidati difaaci arrinta ku saabsan qorshaha difaacidda can kayaani ilmadiinati magaalada madiine jiritaankeeda balaankii ama khidadii lagu difaaci lahaa ama qorshihii ayuu miiska soo saaray marka waa laga dooday wa bacda munaaqashaatin dood iyo falanqeyn kadib taasoo jarad dhex martay bayna alqiyaadati qiyaadada sare oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo wa ahlu shuuraa dadkii ahayd in lala tashado ee caqli iyo ra'yi iyo talo iyo wax walba lagu ogaa iyo tigaadba yaa itafaquu waxay isku raaceen calaa qaraarin marka halkaas qaraar ma ah qaraar layskuma raacin waxaa las qaraar waa laysku raacay laakiin waxaa las waxaa qaraar laga dhigay cala iqtiraaxin soo jeedin maxaa jira salmaan alfarisi wuxuu soo jeediyey go-aan ma ahayn soo jeedin bay ahayd ama iqtiraax bay ahayd ama proposal laakiin waxaa isku raacay qiyaadadii iyo shuuradii baa isku raacay itafaquu waxay isku raaceen calaa qaraarin go-aan go-aankaasoo uu taladiisa soo jeediyey qadamahu uu taladiisa soo jeediyey saasaan ku heshiisiin karaa arrinta alsaxaabiyu aljaliil alsaxaabiyu alnabiil saxaabiga sharafta badan oo salmaan alfarisi uu soo jeediyey oo muxuu yahay qaala salmaan wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow innaa annaga kunnaa waxaanu innaa annagu kunnaa markaanu ahayn biardi farisin dalweynaha faris la yidhaha ama furus la yidhaha dhulkiisa markaan joognay idaa xusirnaa haddii nala hareereeyo oo nala go-doomiyo oo dhinac walba ciidan naga fadhiisto col naga fadhiisto khandaqnaa calaynaa god ayaan isku soo wareejin jirnay annaguna god intaanu qadanno dheer oo jeex-jeex ah godka ma aha kaka inta dhulka hoos un loo qodaya ma aha kaasaa god soomaalidu ay tidhaahdaa laakiin waa god dheer jeexjeex bay yidhahaan kaa oo kale marka inaan jeexjeex aan qodanno wa kaanad waxay ahayd middaasi khidatan qorshe ayay ahayd xakiimatan oo run ahaantii xigmad badan oo lam takun aysan ahayn tacrifuha alcarabu carabtu mid ay taqaano qabla daalika markaa ka hor go-aanka markii laysku raacay maxaa la sameynaa waa asraca haddana mar kasta surca ayay ku socotaa cunsuru surca ayay ku socotaa wa asraca haddana wuxuu ku dhaqsaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa tanfiidi hadihi alkhita qorshahay laysku raacay iyo balaankii la dejiyey in fulitaankiisa lagu dhaqsado fa wakkala wuxuu u xil saaray ilaa kulli casharati rijaalin shantii tobankii ninba oo asxaabta ka mid a an yaxfaruu inay qodaan min alkhandaqi khandaqa xaggiisa arbaciina diraacan afartan dhundhun inay qoraan qodaan wa qaama almuslimuuna muslimiintuna waxay isu taageen arrintaa inay fuliyaan bijiddin dadaal wa nashaatin firfircoon ayay isu taageen yaxfiruuna iyaga oo qodaya alkhandaqa godkii dheeraa warasuulullaahi isagoo rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalama yaxuduhum dhiirigelinaya wa yusaahimuhum kalana qaybgalaya fii camalihim shaqadooda iyo hawshooda haadaa oo kan ah kala qaybgalaya sidaa daraaddeed baa mar kasta oo madaxdu ay hawsha faraha la soo gasho yahay dadkuna si lilaahi ah oo daacadi ay ku jirto oon hagar la-aan ahayn ayay u qabtaa laakiin haddii la yidhaahdo haya idinku qabta iyaguna ay iska raaxaystaan howli socon mayso fa fi lbukhaari waxaa ku sugan can sahli bni sacad qaala inuu yidhi sahli bni sacad kunnaa waxaanu ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay ayaanu la jirnay fi lkhandaqi fii ayaami xafri lkhandaqi godkii magaalada madiine lagu soo wareejiyey iyaamihii la qodayay yaanu rasuulka la joognay wahum iyagoo asxaabtu yaxfiruuna godka qodaya qolana way qodaysay hawsha waa la qaybsanayaa qolana carada ayay fogeynayeen wa naxnu annaguna nanqulu waxaanu raraynay oon meesha ka raraynay oon ka fogeynaynay oon ka naqlinaynay atturaaba carada godka laga soo qoday calaa agtaadinaa qoortayada agtaadka waxa weeye ama kadigu waxa weeye labada garab meesha u dhaxaysa ee lu- ee luqunta labada garab meesha isku xidha ee marka shayl aada saarayso aada saarto haddii aada dhinac u badiso degtaad saartay laakiin haddaad labada dhinacba saarto dhabarkii hoosena maaha fa qaala wuxuu yidhi marka rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo arka dhibka lagu qodayo godkii iyo ragga carrada xambaarsan ee xamaaliga camal ah wuxuu yidhi allaahumma allahayow laa cayshan nolol wanaagsani ma jirto ilaa cayshul aakhirati aakhiro nolosheeda maahane ee faqfir allahayow u dembi dhaaf lilmuhaajiriina muhaajiriinta iyo walansaar ansaar lil- walansaari ansaartaba ilaahu u dembi dhaaf kaas waxaa wariyey alimaamu albukhaari baabu qaswati alkhandaq wa can anas waxaa laga wariyey ra- anas ibn ibni maalik radi allahu tacaala canhu kharaja calayna waxaa nagu soo baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ila alkhandaqi godkii anagoo qodayna ayuu nagu soo baxay fa idaa isla kolkaa uu arkay uu yimid meesha almuhaajiruuna muhaajiriinta iyo walansaaru ansaartu yaxfiruuna waxay qodayaan godkii bay qodayaan fii khadaatin aroor baaridatin oo aada u qabow waqti waxay ahayd waqtiga qabowga ayay ahayd ee jilaalka ah ashitaa ayay ahayd waxaan u jeedaa asayf may ashitaa shitaha qabow maadaama waaba anaan aqoonin ku dhaqmin oo wadanka yagu sayf iyo shitaa uusan mid lahayn shituhu waa marka ay qabowga tahay sayfkuna waa markay kulaylka tahay ama roob hadda ama yuusan diin falam yakun maysan lahayn nimanka allahum iyaga cabiidun addoommo oo howlaha howlahaasoo kale u qabta ma aysan lahayn oo yacmaluuna u sameeya u qabta daalika hawshaas lahum iyaga falamaa markii ra-a uu arkay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maa bihim waxa ku sugan oo min annasabi dhib iyo daal iyo diif ah waljuuci baahi iyo gaajo ah qaala wuxuu yidhi allaahumma allahyow ina alcaysha nolol wanaagsani cayshul aakhira waa nolosha dambe ee aakhiro ee fakfir allahayow u dembi dhaaf lil ansaari ansaar iyo walmuhaajira muhaajiriintaba ilaahu u dembi dhaaf fa qaaluu asxaabtu waxay dhaheen mujiibiina lahu isagoo iyagoo rasuulka u jawaabaya naxnu annagu alladiina kuwii baanu nahay kuwaasoo baayacuu muxamadan muxamed beecada iyo dhaarta la galay calaljihaadi jihaadka ugu dha- dhaarta kula galay maa baqiinaa intiiba aanu nool lahayba abadan weligana intay nafi nagu jirto kaasna saxiixulbukhaari buu ku soo arooray wa fiihi saxiixulbukhaari waxaa ku sugan can ilbaraa ibni caazib qaala wuxuu yidhi ra-aytuhu rasuulkaan arkay sala allahu calayhi wasalam yanqulu isaga oo qaadaya oo sida min turaabi alkhandaqi carradii godka laga soo bixiyey xataa intii waaraa cannii uu iga qariyey algubaaru boodhkii jildata badnihi nabiga calooshiisa maqaarkeedii uu iga qariyay oon arki waayey wa kaana wuxuu aabuu yidhi caloosha rasuulku kathiira shacri midii tima badan fa samictuhu waxaan maqlay buu yidhi rasuulka oo yartajizu qaadaya yartajizu qaadaya bikelimaati ibni rawaaxa cabdulaahi ibni rawaaxa hadallo iyo gabay uhuu tiriyey nashiid uu tiriyey isagoo qaadaya ayaan maqlay buu yidhi wahuwa isagoo rasuulku yanqulu qaadaya oo raraya oo sida min aturaabi carradii wayaquulu dhahaya allaahumma allahayow lowlaa anta haddaa adigu aadan jiri lahayn mahtadeynaa maanaan hanuuneyn warkan waxaa iskale cabdulaahi ibnu raaxa iskale rasuulku markan unbuu qaadayay walaa tasadaqnaa ma anaan sadaqaysaneen walaa sallaynaa mana anaan tukaneen fa anzilan allahayow nagu soo deji asakiinata xasilooni sakiinatan xasilooni calaynaa nagu soo deji wa thabbit alaqdaama lugahayagana sug in laqiinaa haddaan nimanka gaalada iska hor nimaado ina al ulaa kuwaas ulaa'ika wey shicirkaa loo soo gaabiyo kaafkii loo jaray ina al ulaa kuwaas raqibuu calaynaa way nala colloobeen wey wayna naceen colaad bay noo qabaan way nala colloobeen raqibuu canna calaynaa way nala colloobeen wa in araaduu haddii ay doonaan ama ay damcaan fitnatan diintayada inay naga fidneeyaan oo di- wax kaloo ay hadda nagula dagaalamayaan ma jiro oo xooli iyo waxaan ka haysana male diintayada ay nagula dagaalamayaane hadday rabaan inaan fi diintayada naga fidneeyaanna abaynaa waan diidnay qaala haddana wuxuu yidhi albaraa uma haddana waxaan maqlay buu yidhi yamuddu bihaa sawtahu biaakhirihaa kalimaadkan dhammaadkooda isagoo codkiisa ku jiidaya oo dhahaya walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa wathabbit alaqdaama in laqiinaa wain araaduu fitnatan abaynaa marka meesha ay ku dhammaanayaan aakhirkeeda isaga oo jiidaya oo dhahaya buu yidhi markaas meel buu ka yarha bedelay in yara wuxuu yidhi rasuulku ina alulaa kuwaasi qad baqow calaynaa way nagu soo xadgudbeen cudwaan bay nagu samaynayaan wain araaduu fitnatan abaynaa ujeedada laga leeyahay kelimaadkan in la qaado waxa weeye bani aadamku markuu hawl hayo hawl dhib badan markuu hayo wuxuu jecel yahay wuxuu hawsha iskaga khafiifiyo xoolaha marka la waraabinayo dadka geela xoolaha waraabinayaay waxbay qaadaan way u heesaan xidaa ayaa la yidhaah waa loo heestaa si ay biyaha u cabbaan ninkan biyaha waraabinayaana dhibku uga yaraado geeli geel fulay geeli mahaye hagadaba fulo wa- wax saasay soomaalidu qaadaa qolo walba waa sidaas qolo aan xoolaha u heesaynin male marka la socdo waa sidaas oo kale hawl marka la hayo waa sidaa kale marka eh, meeshaas ayay ku jirtaa kelimaadkan marka la qaaday haddaan u nimaadno oon sii wadno kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa qabta oo shaqeeya bi haada nashaati firfircoonidaas ayay ku shaqaynayeen wa hum iyaga oo yuqaasuuna dhadhaminaya min shiddati aljuuci gaajada daraanteeda waxay ka dhadhaminayeen maa wax yufatitu alakbaada qofka maqla naxdin beerkiisu uu la googo'o qaala anas wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa ahlu lkhandaqi ciidankii iyo muslimiintii iyo raggii qodayay khandaqii waxay ahaayeen yu'towna kuwa loo keeno bimil'i kafin sacab mugi oo min ashaciiri heed ah fa yusnacu lahum markaasaa loo karinayay heed caydhiin baa la keenaya waa loo karinayay oo maxaa loogu karinayaa oo loogu iidaami biahaalatin saliid biahaalatin saliid ama ama dufan iska dheh saliid caadi waagaa saliid saasiba ma jirin dufan xaydh oo kale xaydh urtay sinkhatin oo urtay tagayarat min tuuli baqaa'iha muddo gabowday oo iska urtay subaga haddii la dhigo wuu uraa marka dambe xaydhi iyo wixii way uraan laakiin wax kale lama haysto marka heeddaas lagu kariyey xaydhaas ama subagaas uray yaa tuudacu waxaa la dhigayay bayna yaday alqowmi ragga hortooda yaa la dhigi jiray si ay u cunaan waalqowmu jiyaacun ragguna iyagoo baahan oo gaajaysan wahiya me- waxaa la soo hordhigayna bashicatun mid aad iyo aad u foolxun oo u xun ay tahay fil xalqi dhuunta oon dhuunta ka daadegaynin walaha riixun ur xunna leh ur xunna leh marka cunnana waxaa saa u ahayd dhinaca kale wa qaala wuxuu yidhi abu alxa abu alxa wuxuu yidhi shakownaa waxaan u cabanay ilaa rasuulilaahi sal- rasuulka ilaahay baan waxaan uga- uga cabanay sala allahu calayhi wasalam aljuuca gaajo waan gaajaysanahna rasuulow fa rafacanaa waxaanu calooshayada sare uga qaadnay oo maradii saarayd caloosha aan ka qaadnay can butuuninaa calooshayada yaan rasuulka tusnay fa rafacnaa sare ayaan waxaanu u qaadnay maradii aan qabnay can butuuninaa beerkayaga iyo caloosha sare isagoo ay ku xidhan tahay can xajarin xajar nin walba isagoo dhagax ugu xidhan yahay si uusan isugu soo jabin si u toosa uun ilaan marka aada baahan tahay waad isku soo jabi farafaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu ugu jawaabay isna maradiisa ayuu caloosha ka qaaday can xajarayni isagooy laba dhagax ugu xidhan yihiin arrintaa waxaa wariyey atirmidi mishkaat lmasaabiix wa bi haadihi lmunaasaba munaasabadan iyada ah ee gaajadu ay jirto iyo dhibaatadaas waqacad waxaa dhacday mucjizaad baa dhacay waqacad waxaa dhacay athnaa'a xafri lkhandaqi markii la qodayey khandaqa markii la qodayey iyo godkaas waxaa dhacday aayaatun tusaalooyin calaamado oo min aclaami nubuwati nabinimada tusaalaheedii ka mid a waa mucjizaad yani mucjizaad baa dhacay maxay yihiin mucjizaadkii hadda laba ayaa meeshan laga sheegayaa midda koobaad ra-a wuxuu wuxuu arkay jaabir ibnu cabdillaahi yaa wuxuu ka arkay fi nabiyi nabiga wuxuu ka arkay ishiisa sala allahu calayhi wasalam khamsan gaajo shadiidan oo daran gaajada bishimaha laga garta iyo indhaha labadaasaa ugu daran bishimuhu way qalali indhuhuna way godkay geli marka markuu tii arkay fadabaxa gurigiisuu aaday fadabaxa wuxuu gowracay bahiimata neef adhay ayuu gowracay wataxanat waxay diyaariso ay ridiqday baa la yidhaha ama shiiday wataxanat waxay ridiqday ama ay shiiday imra'atuhu xaaskiisina saacan madaal oo min shaciirin heed ah marka waxaa laga sameeyey hilibkiina dabkaa la saaray oo maraq baa laga sameeyey oo hilib maraq leh baa laga dhigay neefkii inta sufriyadii ama digsigii la saaray shaciirkiina waxaa laga sameeyey rooti baa laga sameeyey ama khubs uma markaa kadib iltamasa wuxuu raadiyey ama iltamasa wuxuu ka dalbaday ama ka codsaday min rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam siran si qarsoodi ah ileen kun ninbaa yaa meesha qodaysae kunkii nina neefkan yarkii ma deeqaye laakiin rasuulka iyo intuu u garto ee isagoo la quman yaa wuxuu u sheegay an ya-tiya inuu yimaado rasuulku fii nafarin koox isagoo la socdo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah intuu markaa u arko inay ugu baahi badan yihiin marka rasuulkuna go-aan kalu gaadhay faqaama rasuulku u istaagay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam bijamiici ahli lkhandaqi intii khandaqa iyo godka qodayaysay oo dhan buuhi warna keena waa laydna casumay ina keena wahum iyagoo alfun kun ah gurigii baa la tegay kolba koox baa soo geli way fuli koox kalaa geli way suuli koox kalaa geli way sugi fa akaluu way cuneen hilibkii min daalika acaami cuntadaa iyada ah cuntada oo ka kooban cunto la cuno ti ugu macaaneyd marka la gaajaysan yahay hilib adhay oo maraq laguugu kariyey oo maraq leh rootina aad ku cunayso marka wa shabicuu wayna dhargeen nin waliba wuu dhargay konkii wa baqiyat sideedii bay ahaatay baqiyat sideedii bay ahaatay burmatu laxmi sufriyadii ama digsigii lagu karinayay hilibka waxay ahaatay taqutu bihi mid la daadaadanayso hilibkii xagga iyo xagga uu ka daadanaya maraqii weli xagga iyo xagga ka daadanaya oo maraqii ma yaraanin hilibkiina ma yaraanin kamaa hiya siday ahayd wa baqiya waxaa isnadi sidiis ahaaday alcajiinu cajiinkii rootiga laga dhigayay yukhbasu in rooti laga dhigo kamaa huwa siduu yahay kunkii ninbaa dharagtay arrintiina xabad iskama dhimin marka taasna waa mucjizo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam lasiiyo mucjizaadkiisa ka mid way badan yihiin mucjizaadkiisu in badanoo ka midina kitaabkan ay kusoo aroortay wa jaa-at waxaa timid waa mucjizo kale ukhtu nucmaan ibnu bashiir ninka la yidhaha waa saxaabi weyn oo jaliilaho la yaqaane walaashi baa bixafnatin sacab muggi oo min tamrin timiraya ila alkhandaqi khandaqa ugu keentay liyataqadaa si uu u cuno uu u quuta bihi timirtan sacabkan timirta abuuhu aabbihi wa khaaluhu iyo isaga famara famarad waxay la soo martay iyadoo oo wada timirtii birasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa dalaba rasuulku wuxuu ka dalbaday minhaa gabadhay atamra timirtii timirta keen buu yihi way u keentay wa badadahu rasuulku wuxuu ku firdhiyey timirtii fowqa thawbin maro on maraha la keenu maraa la keenay maradiibaa sacabkii timirta a lagu fidiyey uma markaa kadib dacaa rasuulku wuxuu yeedhay ahla alkhandaqi raggii qodayey ee khandaqa oo ee kunka ah waa maalin kale maalintii hilibka laga dhargay maaha fa jacaluu raggii waxay bilaabeen ya'kuluuna inay cunaan minhu timirtii wa jacala tamru timirtina waxay bilowday yasiidu inuu siyaado u bato xataa intii yay kuwani cuneen sadara uu fulay ahlulkhandaqi dadkii khandaqa joogay oo dhan canhu timirtii ay ka fulaan fulidda waxaa la yidhahdaa markii intaad wixii ka dharagto aad iskaga tagto eed ka fusho wa inahu isagoo timirtii yasqudu ka daadaadanaya min atraafi thawbi maradii lagu dulshubay daafaheeda isagoo xaggii xagga uga daadanaya isagoo tuulan oo buuxa ayay nmyay ka fuleen marka taana waxaa weeye waa mucjizaadkii nabiga ee kale ayay ka mid tahay iyaduna wallahu subxaanahu wa tacala aclam